haddii aan ku sheego waxa ay ka cabanayaan waxa waaye canshuuro cusub oo lagu soo kordhiyey degmada taas oon waafaqsaneen amba habkii oo sharciyadii nidaamyadii la yaqiino oo canshuur guryo annagana weligeen canshuur guryaha ma aanan maqal waxaa maqli jirnay yacni bil wax la qaado oo la dhihi jiray ii sheeg bishii in oo guriga loo soo gooyo sharti ayaa la dhihi jiray sharti waxauna ahay sanadla ayuu ahaa oo yacni dawladii hore oo dhexe oo kacaanka oo burburtay oo jaalle maxamed siyaad barre marka shartigaas ayaa naqin marka guri la canshuuraayo annagu weligeen ma aanan aqoonin marka cabashada ugu weyn dadka ay la yaaban yihiin maadaama ay isdheheen wadankii dawlad federaal ayaad u baxdeen dawlad ayaad u hana qaadeen marka oo tallaabo ayaad hore u qaadeen marka waxaaba soo baxdaba in dib tallaabo loo qaadaba marka shacabka tan ugu weyn ay la yaaban yihiinba waa canshuur guryo canshuur guryona ma aysan jiri jirin shartii sanadla ayaa jiri jira laakiin canshuurtu marka aan rabno inaan ogaano maxaa guryaha loog laga qaadayaa imisaa lagu cadadeeyey lacagta hadda waxaa lagu cadadiyey bishii hal doolar hal doolar laakiin bishii hal doolar soo lasma dhigi karo waa lacag aada u hooseysa oo dadkuna ay bixin karaan waa bixin karaan waayo dadku horta dad aan bixin karinna waa iska jiraa oo iska masaakiina oo beero qodataa oo dabaqada hoose isaga nool oo ayagiiba la daalaan dhacayaba yacni ilmihii qutilyoonkoodii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo marka waxaan arki jirna markii shartiyadaas oo kale oo sanadkii oo kale la qaado iskuulaad waxbarasho oo lacag la-aan ayaa la dhiga jiray caafimaad lacag la-aan ayuu ahaa wax walbaba sirfiiskaas oo dhan ba waxaa qaabili jirta dawladda marka hadda halkii dollar xataa haddii baxo oo uu sirfi uu ku helayo waa yacni wax muuqday ahaa leed haddana in calooshi bahashi laga rararan lama rabo oo yacni sanad shartiya qofka in loo jaro guryi waa la yaqaanaa oo sanadkii laga suga canshuurna waxaa la dhihi jiray waxyaabaha yaryar oo yacni suuqaka la keensada iyo kale waxaasaa canshuur aan loo aqooni jira laakiin guri la canshuuraayo waxaan kasoo galnay xilliga hogaamiye kooxeedkii hogaamiye kooxeedkina yacni nin oo beeshiisa iska soo aruursada oo meel amba degmo amba meel gobola iska qabsaday oo gobolkaas wuxuu rabo oo ka qaato laakiin haddana ku dabiro baahida ciidankii mishaaraadkii iyo yacni iisheeg isbeesadoodii iyo saanadoodii iyo laakiin hadda maanta dawlad dhexe oo federaal ayaa jirto ciidankii qaranka booliskii mishaar buu tirigi mishaar u qaataa oo waxaan ognaa u n d b da in oo yacni booliska iyo mishaaraad ay siiso iisheeg haddana militariga sidoo kale canshuurta dekeda iyo elaboorka wax canshuurana haddana xataa ka sharci ahaanta wax hadda oo oo aan dekeda aan ahayn iyo elaboorka oo canshuur lagu ogyaa ma jiro wasaarada maaliyadani ma jirto yacni wax kasoo gaa oo yacni lasoo saaray kaarika gobolka in lasoo saaro oo gobolkuna markaas degmooyinka oo saaro yani sharciga iyo nidaamka aan naqiina taasay ahayd marka wax waxba wasaarada maaliyadda aan jirin waayaba waa gartay haddii wasaaradda maamulka waxay leeyihiin wasaaradda maaliyadda ayaa og oo barnaamijka wadata haddii nidaamkaasi la marayo miyaanan diyaar u ahayn idinku inaad bixisaan lacagta ha ha ha haddii nidaamkii oo wasaaradda maaliyadda ay soo marto yacni nidaamkii oo wasaaradda maaliyadda ay soo ogoxayso hadda annaga waxaan ognaa wax wasaaradda maaliyadda soo mara male in baarlamaanku haddeertan oo yacni oo yacni miisaaniyadii oo horkeena baarlamaanka oo yacni dakliyaadkii isticmaalkii ay isticmaali lahayn amba wasaaradaha amba wakaaladaha amba yacni baarlamentarianka amba golihii wasiirada amba madaxweynihii amba prime ministerki yani marka waa la qodobadanna oo marka maaliyadda yani sharciyada hadda laga sugayo baarlamaanka kamid taha oo tariishooyinka in uu qoondeeyo yani neefka geela maxaa maxaa la saari karaa looda maxaa laga dhigi karaa ariga maxaa laga dhigi karaa loorka maxaa laga dhigi karaa kartoonka baasta maxaa laga dhigi karaa ayay ka dambaysaa yacni baarlamanteriyaanka markuu soo ansixiyo meeshii ka jarisana oo ka jaro meeshii ku darid mudanna oo ku daro marka yacni in ay wasaaradda maaliyadda kasoo bixin waa ogaa karnaa yacni dad oo waxgaradaan nahay furuucdii oo hadda baarlamentariyaanka haysanaa amba oo laatoobyada noogu jirto oon akrisanaa marka taasuna ma jirto haddii ay dhahaan xataa waana soo wasaaradda maaliyaddan og ma jirto ma jirto waa gartay ugu dambeyn marka maxaad soo jeedin lahayd oo ku ba u baahan in la raaco wallaahi waxaan usoo jeedin lahayn dawladda dhexe madaxweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud prime ministerka cumar cabdirashiid ra-iisul baarlamaanka jawaari golaha wasiirada baarlamaanka oo dhan wasiirka maaliyadda kan arrimaha gudaha wasiiru dowlaha yacni dhammaan waxaan u jeedi lahay yani shuruucdii oo tariifooyinka ee lagu dhaqi lahay kaarikayaasha gobolada si ay usoo dedejiyaan hadii dadkan wax oo yani wixii aan qabanayn inay dadka inay qabatiyaan suuragaltaa laakiin taas kor haddii ay timaado oo ilaa baarlamentariyaanka laga soo ansixiyo oo wax go-an ay yihiin kaarikada gobolka la saari oo saaro dadku waa ku qanacsiin annagu laakiin shati ayaa naqiina oo sanadle ah laakiin wax bila ma tallaabo oo aan dib u qaan umalaynayaa